bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعdu qala الإmam أbu cabdالرaحman raximh اllah taعalى kitaabu اlmiyaahi min اlmujtabى biyihii axkaamtoodii ayuu u kitaab yahay min almujtabaa oo kitaabka mujtabaha ka mid ah qaala marka waxay ku tusaya inuu mujtabaha isaga leeyahay imaamu nasaa-i baxdigaasna horaan usoo hormarinay qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi waanzalnaa min aلsamaaءi maءa طahuuraa samada xaggeeda ayaan waxaanu ka soo dejinnay biyo lagu dahaaro qaato waqaala caza wajala alla wuxuu yidhi wayunazilu calaykum min aلsamaaءi maءa liyuطahirakum bih korkiina samada xaggeeda wuxuu uga soo dejinayaa alle biyo liyuطahirakum bihi si uu markaa idinkugu nadiifiyo biyaha uu idinku dahiro waqaala tacaala alla wuxuu yidhi falam tajiduu maa-an biyo aydnan helin fatayamamuu uqasda saciidan ciid dayiban daahir ah falam tajiduu maa-an marka in biyo lagu dahaaro qaadanayo kitaabkan marka isagu kitaabka ka dhiga dabcan dahaaradii buu iska hoos yimaadaa laakiinta kitaabaadkii uu kitaabka u qeybqeybiyey qeyb ka mida ayuu noqday wuxuuna uga hadlayaa axkaamulmiyaah sida looga hadlayana waxay tahay biyuhu marna way najaasoobaan marna waxay noqdaan daahir mudahir kuwo wax iyaga iskoo daahir oo waxna daahirin karo waa dahuurkaas kuwana waxaa weeyaan kuwo markaa yacni mustacmal noqday cinda kathiir min alculamaa oo iyaga markaa yacni iskood daahir u ah laakiin aan wax lagu daahirin karin amase wax daahira intay ku darmeen magacii biyanimo ka baxay iskood waa u daahir laakiin mudahir maahan waxuma daahiriyaan si guudna dahaarada marka laga hadlaayo biyuhu waxay soo gelayaan wasaa'il dahaara lanna dahaaradu maqaasid bay leedahay maqaasid dahaara waa alwudu'u walguslu watayamumu wa isaalatu najaasati najaase la zuuliyo iyo tayamum iyo weysaqaad iyo qubays maqsuudka dahaarada intaas waa laga leeyahay wasaa-isha dahaaraduna waxa ay tahay almaa-u waturaabu wa aalatu dabqi wa xajaru listinjaa afartaas ayaguna waa wasaa-il dahaara dhagaxa lagu istajoonayo iyo aaladda wax lagu dabqinayo maqaarka lagu magdaynayo iyo biyaha iyo ciidda intaasba waxa ay yihiin waa wasaa'il dahaara wasaa-il lwasaa'il ayaa iyaguna jira wasaa-ishaasaa lagu sii gaaraa waa weelasha aaniyada iyo ijtihaadka haddii weel weel kale biyo ku jira isaga kaa darmaan ijtihaadi waxbaa loo baahanayaa kuwaas wasaa-il wasaa-il baa la yihaha iyo weelka biyaha lagu shubanayo axkaamuu leeyahay isagana kitaabu dahaara intaasuu ka koobmaaba isaga dhanba hadda marka miyaahu biyuhu waa wasaa-il dahaara iyagaana asal u ah wax lagu dahaaro qaato wabilisnaadi qaala aqbaranaa suweyd bnu nasrin qaala aqbaranaa cabdullahi bn lmubaarak can sufyaana whu thawriyu can simaakin can cikrimata can ibni cabaasin ana bacda aswaaji nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga xaasaskiisa qaar ka mid ah yani mid ka mida un weeyaan iqtasalat min aljanaabati bay ka mayratay janaabo lafdiga bacdi ayaa bilafdihi mufrad ku ah macnaha haddaan la milicsanayn lafdiga la milicsado iqtasalat markuu leeyahay lafdiguu milicsana dabcan waana lafdi hadda macna ahaanna waaba iska saasad iqtasalat min aljanaabati janaabadii ayay ka mayratay fatawada'a anabiyu sal ll ly slama nebiga ayaa weyse ayaa weyse qaatay bifadlihaa biyihii ay soo reebtay buu ku weyse qaatay fadakarat dalika lahu arrinkaabay u sheegtay faqaala wuxuu yidhi ina almaaa biyaha laa yunajisuhu shay-un waxba ma najaaseeyo yacnii biyaha wax najaaseeyaa ma jiraan saasuu yidhi marka in almaa-a markuu leeyahay waa ismu jinsi muxallan bial biyo dhan ayaa meeshaa uu ka rabaa marka marka biyaha oo dhan ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan mana wax najaaseyn karaa male ayuu leeyahay marka xadiidkan manduuqiisa imaam maalik baa qaatay oo asagu aan biyaha qaliil iyo kahiir u kala qeybinaynin laakiin fuqahadu waxay isla ogol yihiin biyuhu hadday doorsoomaan oo isbedelaan najaasada ku dhacday darteed isku bedelaan najaas inay noqonayaan taas marka ijmaac baa ku guntamay xadiid riwaaye marka dacfi ku jiro ilaa maa gayara lownahu aw riixahu aw dacmahu waa soo aroortay yacni sanad ahaan ma ansixin laakiin bil ijmaac hadday biyuhu najaas ku dhacaan oo isbedelaan isaga markaa biyahaasi waa inay najaas noqonayaan waa bil ijmaac marka cumuumka halkan ku jira waxaa laga reebayaa marka wixii tagayur ku dhaco bis ayuu imaam maalik ka reebayaa mana kala qaybinayo biyaha qaliil iyo kahiir ma u kala qaadayo isaga ayib xadiidka marka sanad ahaana riwaayatu simaak can cikrima warbaa iyada lafteedana ku jiro laakiin xadiidkan siyaal kale uu ansaxay baabu dikri bi'ri budaaca ceelka marka budaaca la yidhaahdo sheegitaankiisiibuu u baab yahay ceelka yacni bi'ri budaaca xaalkiisa iyo biyihiisa xugunkooda wa bihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala xadaanaa abu usaama whuwa xamaad bnu usama qaala xadaana alwaliid bnu kahiir wahuwa almaqzuumiyu saduuqu caarifu bilmaqaazi rumiya bira'yi اlkhawaarij rawaa lahu asxaabu اlkutubi الsita qaala xadaana moxamed bnu kacbin اlquradiy wahuwa almadaniyu hiqaة can cubayd اllahi bni cabdiraxman bni raafic can abi saciidin اlkhudriyi qaala qiila ya rasuula اllah atatawada-u ma ka weysa qaadanaysaa min bi'ri budaaca ceelka budaaca la yidhaaha wahiya iyaduna bi'run ceel waaye yutraxu fiiha waxaa lagu tuuraa luxuumu lkilaabi eeyaha hilbahooda lagu tuuraa waalxiyadu iyo maryaha xaydka layskaga tiro oo haweenka marka ay xaydka iyo isaga tiraan wannatnu iyo qurunka waxyaabaha qurunka ama baktiga iyo waxa qurunka ah wahiya bi'run yutraxu ma loo qasdaa marka saxaabada ma ceelkaas ay bi isticmaalayaan may intay waxa baktigaa keenaan miyay ku ridi jireen haweentii marka marada xaydka iyo dharka xaydka laysaga tira miyay ku tuuri jirtay masaasay ula qasdi jireen maa laga wadaa maya sidaasi qof caqli leh ma samaynayaba dabcan macnuhu marka waxay tahay ceelka meel god ah buu ku yaalaa daadka iyo marka uu imaado ayaa marka qashinkiibuu ayaa daadkii soo qaadayo ceelkiibuu ku ridaa marka maahan marka wax iyagu ay ula qasdaayeen alimaamu lkhaaabi sidaasuu yidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi almaau tahuurun biyuhu waa kuwa lagu dahaaro qaato laa yunajisuhu shay-un waxba ma najaaseeyo weli marka riwaayadan imaam maaligay xujo u tahay laakiin hadda riwaayadan isaga imaam maalig tii hore ayaa aada xujadiisa ugu muuqatay middan maxaa yeelay ceelku biyihiis waa badan yihiin oo qolada kale marka waxay leeyihiin maadaama ay badan yihiin ayaa tagayurna hadda biyihii dooriyana aan aynan jirin ayaa marka nebigu sal ll ly slam ou almaa-u tahuurun laa yunajisuhu shay-un u leeyahay wabihi qaala akhbarana alcabaas bnu cabdilcaظiim wahuwa alcambariyu qaala xadaana cabdilmalik bnu camrin whuwa alqaysiyu abu caamir alcaqadiyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qala xadaana cabdاlcaziiz ibni muslim wahuwa alqasmaliyu abu zayd hiqat caabid rubamaa wahim wa kana min alcaabidiin ayuu yidhi can muطarif bni طariifin wahuwa muطarif bnu طariif abu bakr alkuufiyu aw abu cabdالraxman hiqat faadil rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can khalid bni abi nawfin khaalid bnu abi nawf waa la yidhaha khaalid ibnu kahiirna waa la yidhaahdaa wahuwa yani laa ba'sa bihi rawaa lahu الnasaa-iyu can saliiطin wahuwa saliiط ibni ayub alanصaariy almadaniy maqbul rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iy can ibni abi saciidin اlkhudriy ibni abi saciid waa cabdالraxmaan ibni abi saciid can abiihi qaala marartu bالnabiyi salى اllahu عalayhi waslm nabigaan maray wahuwa yatawada-u isagoo weyse qaadanaya min biiri budaaca ka weysaysanaya faqultu waxaan yidhi atatawada-u minhaa ma ka weyse qaadanaysaa wahiya yutraxu iyadoo lagu tuuro fiihaa dhexdeeda maa yukrahu wax la nacayo oo min annatni qurun ah faqaala wuxuu yidhi almaa-u laa yunajisuhu shay-un biyaha wax najaaseeyaa ma leh halkan marka axaadiidtan marka biyaha ma kala qaadaynin hadda yar iyo badnaan iyo uma kala qaadaynin axaadiidta marka biyaha yar iyo badnaan u kala qaadayo hadda gelaya baabu tawqiiti fi lmaai baabu tawqiiti ay taxdiidi xadidaadiibuu u baab yahay caddaynteeda fi lmaai biyihii in la xadido oo la yidhaahdo biyihii intaas gaarana najaas hadday ku dhacdo waxaa loo fiirinaa inay tagayur inuu dhaco biyihii intaas ka yarna loo fiirin maayo ama ha isbedelaan ama yaynan isbedelin yacnii maa-un qaliil iyo maa-un kathiir iyo in loo kala qaado sidaana marka waxaa ku socdo alimaamu shaafici iyo imaam axmed iyo abu xaniifa saddexdooda waa ku socdaan laakiin abu xaniifa iyo labada imaamee kale waxay isku khilaafayaan qaliilka iyo kathiirka maxaa xad u ah abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay biyaha qaliil iyo kathiir biyo kasta oo haddii aad qori ama aada gacantaada markaad saa u geliso daraf adoo ka taagan aada sidaas u dhaqaajiso haddii dhinaca kale aynan ka dhaqaaqaynin biyahaas waa maa-un kathiir waa biyo badan hadday ka dhaqaaqayaanna maa-un qaliil waa nacam isagoo qaliilka iyo kathiirka halkaasuu ku xadidayaa uu la aaday shaafici iyo imaam axmedna waxay ku xadidayaan qulatayn iyaga marka qulataynka hadda riwaaya kusoo aroortay oo xadiidkaasu hadda keena alimaamu الnasaa-i laakiin midan kale oo abu xaniifa xanafiyadu ay qabsanayaan axaadiidsaa u xoog badanna ma kusoo ma ku imaanin haddii marka wax la xadidayo tan axaadiidta saxeixa ku timid baaroon in wax lagu xadido xadiidkan marka xadiidu lqulatayn ayaa la yidhaha war badan baa isaga laftiisa ku jiro wa axsan inta aan arkay cid duruqdiisa aada u jamcisay xaakim waayo mustadraga fi lmustadrak khilaafka meesha uu ka jirana isaga aada buu u xalliyey oo khilaafka meeshuu ka jiraa waxaa weeyaan alwaliid bnu kathiir marna wuxuu ka warinayaa moxamed ibnu jacfar ibni zubayr marna nin kale ibni cabaad ayuu ka warinaa marka waxay yidhaahdeen idiraab ayaa meeshaas ku jiro marna qof bau dhahayaa marna qof kaluu sheegaya laakiin xaakim wuxuu keenay riwaayaad labadoodaba uu jamcinayo uu leeyahay waliid ibnu alwaliid ibnu kathiir can moxamed ibni jacfar wabnu cabaad wabni cabaad ou dhahayo marka mar haddii riwaayo labadaba uu jamciyey ay ku jiraan inuu labadaba ka maqleeyay ku tuse idiraabna marka iyo ikhtilaaf inuunan jirin ayb marka ibnu cabdilbar baa ka mid a dadka xadiidkan aadka u duraya ibnulqayim laftiisa xadiidka waa durayaa xadiidulqulataynka laakiin akaru ahli lcilmi waxay u badan yihiin in xadiidku uu yahay saxiix wabihi qaala ahbarana alxusein bnu xurayth almarwaziy wahuwa abu camaar qaala ahbarana abu usama wahuwa xamaad bnu usama can ilwaliid bni kathiiri can moxamed bni jacfar bni zubayr can cubayd illaahi bni cabdillahi bni cumara can abiyihi qaala su-ila rasuulu llahi sal l slama nabiga waxaa la su-aalay can ilmaai biyaha wamaa yanuubuhu min addawaabi waasibaac iyo waxa marka biyaha yacnii ku imaanayo oo xoolo iyo waxa isku dhaaf dhaafayo ee xoolo iyo dugaag ah yacnii biyahan meelay yaalaan xoolii baa wax ka cabaayo dugaagii baa ka cabaayo waa isu dhaaf dhaafayaan faqaala wuxuu yidhi nabiga sal l slam idaa kaana almaau qullatayni biyuhu hadday qullatayn ay yihiin lam yaxmil ilkhabad khabad yacnii najaas ma xambaaraan najaas ma xambaaraanna macnaheeda riwaayo kalaa fasirayso ma najaasoobaan nabigu sal l slam saas ayuu yidhi lam yanjus ma najaasoobayaan khabadka marka in najaaso laga wada riwaayadaasaa tilmaamayso ayb marka qulataynkuna de waxaa weeyaan shuun weel weel weyn oo yacnii qulataynku taxdiidkiisaa laga hadlaa laakiin curfigii xijaaz qulatayn macruufa ahaa waana la yaqaanay ayb qiyaas ahaana laba boqol iyo konton ilaa shan boqol rodol halkii qulla laba boqol iyo konton rodol waayo marka labada qulla maxay noqonayaan shan boqol kiilo ahaan marka loo xisaabana sagaashan iyo shan kiilo iyo lix boqol iyo labaatan iyo shan meelahaas ayay ku aadayaan ayb litar iyo marka laga xisaabana adiga taqriiban laba boqol laba fuusto meelahaas oo kale wax ku dhow dhow weeyaan idaa kaana almaau qulatayni biyuhu hadday qulatayn ay yihiin lam yaxmil ilkhabad najaas ma xambaarayaan yani ma xambaarayaan macnaha ma najaasoobaayan miya waa yani riwaayada kale saasay leedahay macnaha laga wadana waa maxay najaasta waa iska celi karaan xadiidkan marka hadda mafhuum iyo manduuq buu leeyahay mafhuumkiisu waxay tahay biyuhu haddii aynan qolatayn aynan dhammayn oy ka yar yihiin waa najaasoobayaan bimujarad almulaaqaat bay ku najaasoobayaan waana sida shaafici iyo axmed ay qaateen waa xadiidkan mafhuumka laga fahmayo manduuqiisuna wuxuu ku tusayaa biyo hadday qolatayn gaaraan inaynanba najaasoobaynin manduuqaas baa raba marka in la takhsiisiyo manduuqaas laabudda in la takhsiisiyo lianna sina kuma najaasoobayaana laga fahmaa saasna ma laga wado oo macnuhu waxay tahay hadday najaas ku dhacaan ma najaasoobayaan haddaysan isbedelin way taqayurkii baa lagu takhsiisinaa mujmaca lagu ahaa haddii ayagoo qolatayn dhan ay isbedelaan najaas darteed isku bedelaan waa najaasoobayen marka manduuqiisa laabudda markaa in la takhsiisiyo isaga laftiisa mafhuumkiisana wuxuuba khasisayaa xadiidkii ina almaaa طahuurun laa yunajisuhu shay-un biyahaas la sheegaayo qulatayn waa sida shaafici iyo axmed ay ku wadaan wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can haabitin can anasi ana acraabiya nin reebaadiya-a baala fi lmasjidi buu ku kaadiyey faqaama ilayhi bacdu اlqowm waxaa u kacay dadkii qaarkood faqaala rasuulu llahi oo yacni canaan bay ugu kaceen faqaala rasuulu llahi sal l slam laa tusrimuuhu nebiga wuxuu yidhi haka gooy ha ku goyninina kaadida oo kaadidiisi yani haku istaayo haku jarina leanna haddii lagu gooyo waaba kaadiyeyba jaan ninkan masjidkii halley haddii lagu joojiyana waxaa ka dhalanaysa in isaga laftiisa xanuunsado waxaa kaloo ka dhalanayso in haddii lagu istaajiyo aanan la eriyo in meelo kale uu kusii kaadiyo haddana mafsadada unbaa sii badanayso ayb sadu dariicu marka sidaan u yeelay sadan lidariica falamaa faraqa markii uu dhammeeyey kaadidii dhammaystay dacaa bidalwin markaas hadda marka sadu dariicada hadda laba mafsadaa la fiiriyey mafsadadan inuu meeshan ku kaadiyey ah kaadida masaajidka uu ku wado waa mafsado haddii la buriyana kaadidii meelo kale gaaray waa mafsado kale labada mafsado marka midaana la koray fudud si layskaga celiya midaas badan oo daran markaas marka mafsadadan yarta a la koraayo dembi ma lagu jiraa may dembi see loogu jiraa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi in masaajidka lagu kaadiyo inuu ku kaadiyo ninkaas buu u daayey markaasna sababka ku xambaaray waxay tahay inaynan badanin mafsadadiisa hadda halkan halkan uun ay ku ekaato marka marka almafsada aladnaa la koraayo maahan in dembi lagu jiro wain kaana haddaysan labadaas mafsado jiri lahayn maanta oo labadoodaba laga baxsa lahayd dembi bay ahaa lahayd maskaxdiisa qofka aynan marka fiqiga uusan geli karin ama aan fahmi karin waa qof marka yacnii dadka ibnu cabdilhaadi baa wuxuu yidhaahdaa dadka ahluguluwiga ah yani mas'aladan oo kale maskaxdooda ma deeqayso dhahaan ilaa maskax fadhido oo iyada dhanba marka yacni jumuud iyo yacni qallayl uu ku dhacay bay wataan ma fahmi karaan uu leeyahay marka waxyaabahaas fi saarimi lmunki waana ka muuqataa dadka nacam qofku markuu cilmi yar yahay ama marka yacni si wax ugu laaqan yihiin waad arkaysaa wou la yaabaa waxaa laga yaabaa marka inuu aad ula yaabo qaacidadan qofku markuu sheegayo ama uu dhaqan gelinayo wax kale inuu u arkaba nacam ama in wax kale uu istuso yaa dhacdo ayb falamaa faraqa markuu dhammeeyey dacaa bidalwin dalow ayuu u yeertay wadaan min maa-in biyo ah fasabahu calayhi waa ku shubay meeshii korkeeda ayuu ku shubay najaastii korkeediibuu ku shubay halkan marka muxuu u keenay xadiidkan tarjamadan baabkan baabu tawqiiti fi lmaa biyihii xadeynteeda maxaa iyo xadiidkan say isu mudaabaqeynayaan siday isu mudaabaqeynayaan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo qolitaynku taxdiid ma aha isaga keligiisa naam haddii xadiid uu sheegay qolitaynka uu taxdiid ka dhigay midkaanina wuxuu tilmaamaa dalow wadaan biyo ah wadaantuna qolatayn waa ka yartahay dabcan waa biyo iska yar waay nacam marka xadiidkan baabkan wuxuu usoo gelaa tawqiidkii qolataynka tawqiid aan ahaynaa laga fahmi karaa ma fahamteenna nacam taasuu hadda ujeedaa isaga waxaa kaloo marka ka keenayaa biyaha inaan biyo yar iyo kuwo badan aan loo qaybinin maxaa yeele hadda biyahan wadaanta biyo yar waay maca dalika najaas ayay dhex galayaan haddana markay najaastii dhex galaan wayba daahirinayaan meeshaas marka shaaficiyado kale waxay leeyihiin xadiidkan marka la keeno waxaa kala duwan najaastu iyada inay biyaha ku soo aroorto iyo in ay najaasta iyada lagu soo arooro korkeeda xadiidkii hore najaas iyada imaanaysa waay oo biyihii kusoo dhacaysa waay xadiidkanina waa biyihii baa najaasta korkeeda imaanayo marka iyaga marka xadiidkaana taasay u isticmaalayaan kaas kalena taasay u isticmaalayaan oo marka waxay leeyihiin haddii walidaalika ibnu cabdilbar baa ka mid a dadka xadiidkan ku bushiyo xadiidu lqulatayn oo wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo biyaha najaasta waa najaa waa hadday yar yihiin bimujarad ilmulaaqaad ay ku najaasoobayaan haddii la dhaho wax daahirsami lahaaba ma jiro ayuu leeyahay sababtoo ah waxa wax lagu daahiriyaa waa weel yar oo biyo ku jiraanoo korka looga keeno markii biyahaas yarkaa najaasta ay la kulantaba biyihii waa najaasoobeen waxaa ka dhacaya marka meeshaadi waxba inaynan daahir noqonin saasuu leeyahay laakiin iyaga waxay uga baxsadaan marka inay najaastu soo aroorto in lagu soo arooro walidaalika labada xadiid waa ku camal falayaan iyaga xadiidulqulatayn iyo midkan labada saasaana fiican fiqi badan baana xadiidkan ku jiro najaasaadka ku tacalluqo ah usaala ghusaalada inay daahir tahay haddii biyo najaasta biyo korka looga keeno lagu shubo ama intaad mara najaasooda aada biyo korka uga keento oo aad meel ku hooriso biyahaasi iyaga iskood waa u daahir hadda haddii biyahaas qof korka looga shubo ma najaasoobin ogaaw laakiin dahaaro ma gal yani mudahir ma yihiin ma aha sababtoo waa isaalatu najaasa loo isticmaalay meeshay ka qaadanayaanna waa xadiidkanoo biyaha marka najaasta lagu kor shubo meel kaleay sii marayaan haddii ay najaas tahay qusaaladu meesha kale najaasoobi lahayd ayb qaabkaasay ugala baxaan marka qaala bihi qaala akbaranaa cabduraxmaan ibnu ibraahim can muxamed ibni cabdilwaaxid can alawsaaciyi can camri bni اlwaliid can الzuhriyi can cubayd اllahi bni cabdillaahi can abi hurayrata qaal qaama acraabiyun fabaala fi lmasjidi fatanaawalahu اnnaas dadkii baa gaaray faqaala lahum rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu ku yidhi dacuuhu ka taga waahriiquu calaa bowlihi kaadidiisa korkeeda ku shuba dalwan wadaan oo mimaa inbiyaa fa inamaa bucidtum muyasiriin waxaa laydiin soo bixiyey inaad fududaynaysaan walam tubcathuu mucasiriin laydinma soo bixinin inaad cuslaynaysaan baabu nahyi can iqtisaali ljunubi fi lmaai daa'im iska reebidda layska reebay junubku inuu ku qubaysto fi lmaai daa'imi biyo fadhiyo wabihi qaala xadaana alxaaris bnu miskiin qira'ata calayhi wa ana asmac can ibni wahbin can camrin wahuwa bnu اlxaaris can bukayrin bukayr bn cabdillahi alashaj ana aba saa'ib xadaahu anahu samca abaa hurayrata yaquulu qaala qaala rasuulu llahi sal l slama laa yaqtasil axadukum midkiin iyounan ku qubaysanin fi lmaai daa'imi biyaha fadhiya wahuwa junubun isagoo junub ah tarjamadii xadiidka mudaabaqadooda waa daahir waanan soo marnay xadiidkan baabu lwuduu'i bimaai lbaxri kuweyse qaadashada lagu weyse qaato badda biyaheeda yacni badda biyaheedu inay daahir yihiin oo mudahirna ay yihiin wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can safwana bni sulaymin can saciid bni salma nusaqa qaar ma qorayaan saciid bni salma ana almugiirata bna abi burdata akhbarahu anahu samica abaa hurayrata yaquulu sa'la rajulu rasuula اllahi sal l slam nin baa nabiga su-aalay faqaala yaa rasuula allah inaa narkabu lbaxra annaga badda ayaan fuulnaan kornaa wanaxmilu macanaa waxaan wadanaa wanaxmilu waxaan qaadanaynaa macanaa inaga la jirkeenna alqaliila wax yar oo min almaai biyo ah fain tawada'naa bihi haddaan ku weyse qaadano cadishnaa waa oomeynaa afa natawada-u min maa'i lbaxri biyaha badda maku weyse qaadanaynaa faqaala rasuulu llahi sal l slama nabigu wuxuu yidhi huwa aلطahuuru maauhu huwa baxarku baddu aلطahuuru maauhu biyihiisu kuwa ay markaa lagu dahaaro qaato waaye huwa albaxru badda aلطahuuru waa kuwa markaa ay daahirinayaan wax maa-uhu biyihiisa waaye sidaas weeyaan alxilu maytatuhu maytadiisa waxa ku baktiyaana ay xalaal tahay huwa baddu alxilu waa mid ay xalaal tahay maytatuhu baktigiisa waxa ku baktiya marka mid buu ugu daray midna waa yani waa su-aashoodii waayahay xadiidka marka waxaa laga qaadanaya biyihii badda in lagu dahaaro qaadan karo najaas lagu zuulin karo qofku ku weyse qaadan karo oo uu ku mayran karo janaabo uga mayran karo baabu lwuduu'i bimaai thalji walbarad dhadada iyo barafka biyahooda ku weyse qaadashada kusoo weyse qaada in lagu weyse qaato wax kusoo arooray wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariirun can hishaam bni curwata can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sal l slam yaquulu wuxuu dhahaya allahuma qsil khataayaaya bimaaءi thalji ku dhaq walbaradi dhadada biyaheeda ku dhaq wanaqi qalbii qalbigayga nadiifi min alkhaطaayaa gafafyaalka ka nadiifi kamaa naqayta thawba alabyada min addanas sida aad uga nadiifisay marada cad wasaqda wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa jariiru can cumaarata bni اlqacqaac can abi zurcata bni camr bni jariirin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kana rasuulu llahi sal l slam yaquulu allahuma qsilnii min khaطaayaaya bالthalji wاlmaai wاlbarad waa soo marnay xadiidkan qaala baabu su'ri اlkalbi marka hadda xadiidyadan wuxuu u keenay waxay tahay xukunka biyo ayuu meesha kitaabulmiyaha usoo dhexgeliyey ayb baabu su'ri اlkalbi eygii hambadiisa biyaha uu hambeeyo xukun kusoo arooray caddayntiisa wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa caliy bnu mushirin can اlأcmash can abi razinin waabi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa walaqa alkalbu eygu hadduu afgeliyo fii inaa'i axadikum midkiin weelkiisa falyuriqhu ha daadiyo ha daadiyo marka maxaa laga fahmay biyuhu inay najaasoobeen waana tarjamada meesha hadda mudaabiqa la ah falyuriqhu biyihii ha daadiyo macnaheeda waxaa weeyaan biyuhu inay najaasoobeen unbaa loo daadina wa ilaa haddaysan najaasoobeen idaacatlmaal waay shaaricuna idaacatlmaal ma samaynayo uma liyaqsilhu ha dhaqo sabca maraatin toddoba jeer falyuriqhudaasna waxaan filayaa inaan ka soo hadalnay ziyaado oo cali ibnu mushir la gooni noqday waayo haddana laakiin haddiiba dee la daahirinayo weelka ee haddaan la daadinin see loo daahirina weelkiiba biyo ku jiraan maa walba la daahirin lahay markasta waa imaanay un in la daadiyo sababka loo dhaqaayana waxa ay tahay eygu inuu markaa najaas yacnii in afkiisu najaas uu yahay oo markaa biyahaas uu najaaseynayo ayb toddoba jeer marka in la dhaqaa cadadkaasna waa cadad oo tacabud ku yimid waay najaaso adag waaye sharcigu toddobadaasuu sheegay toddobadaasaa la dhaqaa marka ayb xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiidta shaafici uu u daliishanayo biyuhu bimujaradi mulaa hadday yar yihiin bimujaradi mulaaqaati najaasa inay ku najaasoobayaan leanna maxaa yeelay idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum baa layidhi weel marka la yidhaha maxaa laga fahmaa weelku inuu yar yahay waay ilaa waxa aadka u weyn weel maba la dhahaba weelku waa baaquliga iyo digsiga iyo jelmadda iyo kuwaasaa weel la yidhaha mar haddii marka nebigu sal lla l slam wuxuu tilmaamay hala daadiya biyihii la leeyahay inay najaasowdaya meesha ka cad marka kuwan yarkaa marka weelkuma alinaa maadaama uu wax yar yahay haddana aan la dhihin yacni ma najaa tagayur ha loo fiiriya lama dhihin meeshaan marka in biyihii loo kala qaybiya qaliil iyo kathiir adiladeeday ka mid tahay tan ayb meesha hadda dabcan maalikiyadaa khilaafsano iyagu maba ahanba najaas bay leeyihin eegi toddobadan jeerna arrin iska tacabud ah baa loo dhaqaya ilaahay unbaa nagu addoonsaday leeyihin ee dahaaro hadda meesha najaas laga daahirinayo ma taallo iyagana markaa waxay keenayaan qiyaas oo waxay leeyihiin haddii najaas ay taallo ha lagu ugaarsada maxaa loo dhahaya hadduu najaas yahay kayfa yu'kalu sayduhu marka ugaarka ou qabta see loo cunaayay dheheen marka ayib waa iyadana xujo kale hadhow marka meesha uu wax ka qabtay in la gooyo iyo macadul kalbi iyo warar badan baa furuucda ku jira baabu tacfiiri linaai weelka ku rogrogidiisa bituraabi ciid lagu rogrogo oo yacni ciid lagu dhaqo min wuluuqi اlkalbi eyga afgelintiisa darteed fiihi weelka dhexdiisa uu geliyey darteed wabihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa khalidu yacni bn alxaariث can shucbata can abi tayax qaala samictu muطarifan can cabdillaahi bni mugafal ana rasuula اllahi sal l slama amara biqatli اlkilaab nebigu wuxuu amreeyahay in la laayo warahasa wuxuu ruqseeyey fii kalbi saydi ugaarka eygiisa walghanami ariga eygiisa eyga ariga ilaalinayo wa qaala wuxuu yidhi idaa walaqa alkalbu fi linaai faqsiluuhu sabca maraat wacafiruuhu haaminata marka sideedaadna ku gedgediya bituraabi ciid qaar baa marka toddobada iyo sideedan jamcinaya waxay ku jamcinayaan markaas ciidda lagu rogo dabcan ciiddaas waa laga dhaqaa markaas sideeday saas ku noqonayaan qaar waxay leeyihiin ciidda iyo dhaqidaas baa marka intaa mar haddii laysku tiriyo tira ahaan sideed ayaa meeshaa kasoo baxaysa ay dhahayaan xanaabiladaa marka sideedda qaadatay ciiddaas marka qasab miah in ciid lagu nadiifiyo oo haddii marka ciid laga daayo ma daahiroobaya maya laabudda ciid in la helo oo biyahaas iyo ciid in laysku daro sababta marka ibnu daqiiq wuxuu yidhaha ciidda booskeeda wax kale oomo iyo saabuun ma geli karaan uu leeyahay sababtoo ah meeshan waxaa lagu jamci macno ciidda ku jiro ayaan oomada ku jirin macnaha ciidda ku jira waa maxay ciiddu waa dahuur iyada haddii biyo la waayo waa lagu dahaaro qaataa soo maaha eyga marka najaasadiisa waxaa lagu jamciyey labada shay ee lagu dahaaro qaato oo biyihii iyo ciiddii baa layskugu daray labada shayba meesha ha joogaan baa la yidhi haddii laakiin wax kale la geliyo ma soo gelayo meeshaas wabihi qaala akhbaranaa cmr bnu yaziid qaala xadaanaa bahzu bnu asad wahuwa alcamiyu qaala xadaanaa shucba can abi tayaax yaziida bni xumaydin qaala samictu muطarifan yuxadiثu can cabdillahi bni mugafal qaala amara rasuulu llahi sal l slam biqatli اlkilaab nebigu wuxuu amray eeyaha dilkooda qaala wuxuu yihi maa baaluhum wabaalu lkilaab markii dambe iyaga iyo eeyaha maxaa iska kala galay yani may iska daayaan markii dambe marka waa la yska dhaafay eyga dilkiisa waa la dhaafay waa la nasakhay qaala warahasa fii kalbi saydi buu ruqseeyey wakalbi اlghanam wa qaala wuxuu yihi idaa walaqa اlkalbu fi linaai faqsiluuhu sabca maraat wacafiru الthaaminata bالturaab khaalafahu abu hurayrata ayaa khilaafay faqaala wuxuu yihi ixdaahuna bالturaab khilaafku marka abu hurayra ixdaahuna ibhaamaa ku jira ya maya ixdaahuna bituraabta waa khilaaf ixdaahuna waxaa ku jirto ibhaam mid uun waayo macnaheeda riwaayadii horena maxay dhahdeen wacafiru thaaminata bituraab midda kalena sidee tookada sideedaadii xadiday soo maaha khilaafku halkaas wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa mucaadi bnu hishaami qaala xadaanii abi can qataadata can khilaasin can abi raaficin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal ida walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum falyaqsilhu sabca maraati ulaahuna bituraab ayb midooda hore ayay tan leedahay marka sideedda hore sideed iyo hore waa iskhilaafsan yihiin marka sideedaad waa marka u danbeyso horena waa marka ugu horeyso ixdaahunana ibhaam baa ku jira tiradana dabcan waa ku khilaafay toddobada wbihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala xadaanaa cabdat bnu sulaymaan can ibni abi caruubata can qataadata can ibni siriin can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal ida walaqa alkalbu fii inaai axadikum falyaqsilhu sabca maraati ulaahuna bituraab baabu su'ri اlhiri bisada ama mukulaasha hambadeeda ayuu baab yahay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can isxaaqa bni cabdillahi bni abi طalxata can xumaydata binti cubayd bni rifaacata can kabshata binti kacb bni malik ana abaa qataadata dakhala calayha uu usoo galay uma dakara kalimatan buu sheegay macnaha fasakabat lahu waduu'an biyo uu ku weyse qaatay u shubtay fa jaa-at hiratun baa timid fa sharibad minhu waa ka cabtay fa asqaa laha linaa-a weelkiiba u jalleeciyey xataa sharibad ilaa ay cabtay qaalat kabshatu fa ra-aanii wou i arkay anduruu ilayhi inaan fiirinayo faqaala atacjabiina ya bnata akhii ma la yaabaysaa adeer qultu nacam haabaan ihi qaala ina rasuula اllahi sal l slama qaala inaha laysat binajasin nebigu wuxuu yihi najaas ma aha iyada inamaa hiya min aطawaafiina calaykum wاطawaafaat waa kuwa idinku dul wareegayo yay ka mid yihiin waa soo marnay marka xadiidkan ayb alushaahidkana mukulaasha hambadeedu waa daahir najaas ma aha haddii laakiin la arka iyadoo najaas afkii gelisay biyihii kadib gacan afka la gashay ee markaas asalee daahir ee iskhilaafayo wixii markaa de la ogyahay waa najaasadiiba haddii lagu halkan oo najaas taallo intay afka gashatay haddana ay waxba aynan soo maqnaanin muddaba aynan maqnaanin haddana hore ka gelisay biyiheeda markaas najaasadii waa qofku halabatu danni ayb baabu marka mabaaxiftiisana waa soo marnay baabu su'ri lxaa'idi haweenta xaa'idkaa hambadeediibu cadaynteediibu u baabihi wabihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas qaala xadaanaa cabduraxmaan can sufyaan can ilmiqdaami bni shurayxin can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat kuntu atacaraqu alcaraqa lafta ayaa alcarqa lafta ayaan feenanayay fayadacu rasuulu llahi sal l slam faahu afkiisuu dhigaya xaysu wadacahu waana xaa'idun wa kuntu ashrabu min alinaai tanow ka rabaa ila axkaamu lmiyaah midaana qusayse wa kuntu ashrabu min alinaai weelkan ka cabaayay fayadacu faahu afkiisuu dhigaya xaysu wadactu meesha aan dhigay waana xaa'idun marka haweeney xaa-ida hadday biyo weel ku jira ay afka ku cabto oo ay dhigto waxa ay soo reebto waana la cabi karaa waana lagu dahaaro qaada karaa waa soo marnay xadiidkan baabu ruqsati fii fadli lmar'ati haweeneyda hambadeeda ruqsada la ruqseeyey in lagu dahaaro qaato wabihi qaala akhbaranaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malikun can naaficin can ibni cumar radia allahu canhuma qaala kana arijaalu wاnnisaau yatawada'uuna fi zamani rasuuli llahi sal l slama jamiican iyagoo wada jiro ayay weysaysan jireen waa la soo marnay isagana waxaa ka dhalanaya marka hadday iyada qaadato wixii ay reebtaa qofka kale ou qaadana baabu nahyi can fadli waduu'i lmar'ati haweeneyda biyaha ay ku weyse qaadato hambadeeda iska reebidda layska reebay nahyi waa kii hore ruqsada nahyi bihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa abu dawuud qaala xadaanaa shucbatu can caasimin ilaxwal qaala samictu abaa xaajib qaala wasmuhu sawaadat bnu caasim ayaa la yidhaha albasriyu saduuqun yuqaalu ina muslima akhraja lahu can اlxakmi bni camrin waa saxaabi ana rasuula اllahi sal l slam nahaa an yatawadaأ arajulu bifadli waduuءi اlmar'ati ninka inuu ku weyse qaato haweenta biyihii ay ku weyse qaadatay hambadeeda wax ka soo haray nahyigaas maxaa lagu xambaaraha ya karaha lagu xambaaraya ama waaba nahyi be kan libayaan iljawaas kii hore wa tanziih kow maxaa kale karaahiyada kow maxaa kale ha haddii kale karaahiya waa lagu macneeyaa karaaha tanziih waxaa kaloo lagu macneeya biyihii inta hadday intay weyse qaadatay biyihii ay meel ku hoorisay in laga daba isticmaalo kaasna marka waxaa weeyaan waa lagu xambaaraa imaam axmed muxuu yihi isaga xaadiidtan soo marnay xadiidan midna ruqsada sheegaya midna nahyigii sheegaya iqiraabo isagoo yidhi marka waa biyaha asalkoodaaba loo laabana ayb alaa kullin marka waa kaas qaala baabu ruqsati fii fadli اljunub junubka waxa uu soo reeba ruqsada ruqsada la ruqseeyey caddaynteediiba u baabyayo bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa leyt can ibni shihaab can curwata can caaishata radia allahu canha anaha kanat taqtasilu maca rasuuli llahi sal l slama ayay la qubaysan jirtay fi linaai lwaaxidi halka weel baabu lqadri aladii yaktafi bihi linsaanu min almaai lilwuduu'i wاlgusl biyaha uu qofka ku kaaftoomayo weysaqaad iyo qubays wbihi qaala akbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii cabdullahi bn cabdillaahi bni jabrin qaala samictu anas bna maliki radia allahu canhu yaquul kaana rasuulu lahi sal l slam yatawada'u bimakuukin nebigu makuuk ayuu ku weyse qaadan jiray wayaqtasilu bihamsi makaakiya shan yacnii koombo oo kalena waa ku qubaysan jiray waa soo marnay wbihi qaala akbaranaa haaruun bnu isxaaq alkuufiyu qaala xadaanaa cabdatu yacni bna sulaymaan can saciidi ibn abi caruuba can qataadata can safiyata binti shayba can caaishata radia allahu canha ana rasuula lahi sal l slam kaana yatawada'u bimuddin koon buu ku weyse qaadan jiray wayaqtasilu binaxwi saaci suus oo kalena waa ku qubaysa jiray xadiidkanna sidaanuu sawaab ku yahay qataada can safiya wabihi qaala akbaranaa abu bakr bnu isxaaq wahuwa moxamed bnu isxaaq asaqaaniy hiqatun habtun rawaa lahu muslimu walarbaca qaala xadaana alxasanu bnu muusa wahuwa alashyab hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub sita qaala xadaanaa shaybaan wahuwa bnu cabdiraxmaan annaxwiyu can qataadata can alxasan ayuu ka dhigay yaa iskhilaafay hadda marka shaybaan iyo iyo saciid falqowlu qowlu saciid marka rag badanna waa dabcan waa waafaqeen a'imat lcilalna sidaasay sheegeen ta hore inay sawaab tahay can qataadata can اlxasan can umihi can caaishata qaalat kana rasuulu اllahi sal ly slama yatawada'u bilmuddi ayuu ku weyse qaadanayay wayaqtasilu bisaaci suusna waa ku afar koomba ama shan waa ku qubaysanayay aakhiru kitaabi اlmiyaah wallah aclam wslى اllah wslama clى nabiyina mxamed